بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa duruustan iyo muxaadaraadkan idiin soo gudbinaya oo aad kala socotaan golaha dacwada www qardawi com
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دعهم دمارا دمارا ووفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غداة أوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطا تصف الجلة الخور كريما ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون إذا سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصاروا صولة في من يليهم وصلى صولة في من يلينا فأبوا بالنهاب وبالصرايا وأونا بال- بالملوك مسفدين إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقين ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمين عين البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنين علينا كل سابغة دلاس ترى فوق النفاق لها قضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود, القو... جلود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفنا لنا مقايد وافتلينا ولونا دوارعا وخرجنا شعثا كأمثال الرصاص قد بلينا ورثناهن عن آراء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حصان نحاذر أن تقسم أو تهون أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوك طائبة معلنين لتس- ل- لنستلبن لتستلبن أفراسا وبيضا وأثنى في الحديد مقرنين ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما ضربت متون الشاربين يقفن جيادنا ويقول لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحميهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حي ولا حيينا ظاهرا من بريج شب بن بكر خلط ببيسم حسبا ودينا وما منع الظاهر مثل ضرب ترى منه السواعد كالقل- كالقلينا كأن والسيوف مسللات ولذر الناس طرا أجمعين يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاولة بأبطحها الكرينا قد قد وقد علم القوائل بالمعد إذا قبض بأبطحها برينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدلا وطينا ألا أبلغ بني الطماح بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملؤه صفينا إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجوابر ساجدين فات ninkan ugu dhammaaday mataa nacqid marka aan xidhno qariinatanaa hashannada bixablin xarig markaan tu kale ugu xidhno tajuddu waxay jebini waxay goyni alxabla xarigay goyni ow taqsi waxay je waxay jebini alqariina tii lagula xidhay yacni wuxuu leeyahay qariin waxaa la dhihi jiray hasha ama rartiga la rarbarayo oo in la layliyo la doonayo isbilowga ah rarti kalaa lagu garab xidhayaa laba rartiyaa la isku xidhayaa lay- laylinayo heesay isula boodboodayaan marka dambe waa baranayaan rarkii iyo waxaasi marka wuxuu leeyahay hasha annaga hal kale marka aan ku xidhno laba mid u waayo xarigii lagu xidhay inuu go-o iyo hashii kale in luqunta laga jibiyo wax udhexeeya lama arko macnaha ujeedaana waxa weeye annaga iyo qolo kale haddii aan dagaalanno hee qolo qoladaa kale way carari xarigaa ugoyo way carari ama waa baabi'inayna wax ka dhexeeya laba arko sida ayuu ujeedaa mataa nacqid marka aan xidhno qariinatanaa hashanada bixablin xarig markaan hal kale kula xidhno tajuddu way goyni alxabla xarigay goyni ama najuddu waxaan goynaynaa alxabla xarigaan goynaynaa ow naqsi waxaan luqunta ka jebinaynaa alqariina tii lagula xidha ayaan luqunta ka jebinaya ama taqsi alqariina tii lagula xidha ayay luqunta ka jebini waqsiga luqun jebinta la yidhahdaa wanuujadu waxaana lagu ogaanay naxnu annaga amnacahum kuwa ugu diido badan inaan nahay kuwa ugu difaacid badan inaan nahay damaaran waxyaabaha sharafta ah wa ufaahum kuwa ugu dhammaystirinee ugu oofin badan inaan nahay idaa caqaduu marka ay guntaan yamiinan ballan yacni annagu waxaan nahu leeyahay is ammaanaya mogtahay waxyaabaha in la ilaaliyo ku habboon cid naga ilaalin badan lama arko sharafta iyo awowyadii waxyaabihii laga soo gaaray wanaagsanaa iyo taqaaliidii cid naga ilaalin badan lama arko wax naga leexin karaan lama arko kow aaniyan haddaan cid ballanno oon ballan meel dhigananahay annagu ballanta ma burino cid naga ballan oofin badan lama arko intaas ujeeda waxyaabaha carabta isku ammaani jireen wey qur-aankana uu sugay wanuujadu waxaana lagu ogaani naxnu annaga amnacahum kuwa ugu reebid badan inaan nahay ugu difaacid badan damaana waxyaabaha sharafta ah wa ufaahum kuwa ugu oofin badan inaan nahay idaa caqaduu marka ay xidhaan yamiinan ballan marka ay xidhaan ونحن غداة وقد في خزازة رفدنا فوق رفت الرافدين ونحن أنك رفدنا وان كالميني فوق رفد الرافدين كما وح كالمي وكالمة وضميل كسر أيان كالميني غداة أرور أيانا كالميني وقد له ريي نار حربك في خزازة ماشي خزازة اللي هذا له ريي أي واحد قال لما أجده عربتي عدنانيين تاها يا عربتي قحطانيين تاها يا يمن دقي اسنا عدنانيين تكبشي maalinkaa ciidanka aan keen iyo geela aan keen iyo dagaalkaa sida aan ugu diyaargarownay cid ugu diyaargarowday lama arko intaasuu wada oo qoladii dagaalka bilowday oo qoladaa reer qaxdaaniya la dagaalantay waxaan u kaalmaynay cid sidaan u kaalmaynay wax u kaalmeeyey uusan jirin wa naxnu annaga khadaata aroor uuqida la huriyey waxaa la hurinaya waa naarul xarbi dagaalka dabkiisa la huriyey fii khazaaza meesha khazaaza la yidhahdana lagu huriyey rafadnaa waan kaalmaynay bi'sa rifdu lmarfuud qur-aan buku aragtee arrifdu kaalmo waaye muciin adduunyadii baa lagu lacnaday reer fircoon ay ahaayeen aakharana waa lagu lacnaday laba lacnaa laisku kaalmeeyey kaalmo ka xunna lama arko waaye bi'sa rifdu lmarfuud rafadnaa waan kaalmaynay fawqa rifdi raafidiina kuwa kaalmaynaya kaalmadooda ka sare ayaan kaalmaynay wa naxnu annaga alxaabisuuna kuwii ku xabaasay ayaan nahay bidiuraata meesha diuraata la yidhahdo waxaan ku xabaasnay geeli tasifu xaal ay jajabsani aljillatu geeli waaweynaaye alkhuuru hoorka ahaa adariina dumaaga ay jajabsani yani wuxuu leeyahay maalinkaas annagu geel ma aanna foofinin shaqo kale ma aanan qabsanin geel annaga wuxuu dhex joogay reeraha dhexdoodaan kaga tagna ilaa ciidankii wuxuu aaday dagaal reerka cawskii ay soo gurteenee islaamaha ay cufka ka dhigteenee meelaha yaalyaaluu geela iska daaqayay geelaanahay geel naloo yaqaano wey geel waaweyn oo haddana hooraho caano badan yaa meesha joogay saas u jeeda wanaxnu annaga alxaabisuuna kuwii xabisay ayaan nahay geela bidii uraata meesha dii uraata la yidhahdaan ku xabisnay tasifu xaal ay jajabsane aljillatu geelay waaweynaaye alkhuuru hoorka ahaa ee caanaha badnaa addariina dumaaga yani cawskii lasoo guraye dumaaga ahaa ayay jajabsanaysa wanaxnu annaga alxaakimuuna kuwa xukmiyaan nahay idaa uticnaa marka nagala amar qaato wanaxnu annaga alcaazimuuna kuwa go-aan qaataan nahay idaa cusira marka nala caasiyo he annaga haddii warka annaga la yeelo dadka annaga kala xukmina haddii nala caasiyana go-aanaan qaadanayna hilfo aan u qaaday wa naxnu annaga alxaakimuuna kuwa xukmiyaan nahay idaa uticnaa marka nala adeeco warka annaga la yeelo wa naxnu annaga alcaazimuuna kuwa go-aan qaataan nahay idaa cusiinaa marka nala caasiyo wa naxnu annaga altaarikuuna kuwa ka tagaan nahay idaa sakitnaa marka aan caroonno markaan caroonno meesha aan ku caroonno ma sii joogno isaga dhaqaajinaa wanaxnu annaga alaakiduuna kuma qaataan nahay limaa waxay radiina aan jeclaano wax alla waxaan raalli ka nahayna cid naga horjoogsan lama arko annaga qaadanayna waxaan ka caroonana cid ugu khasbi karta lama arkay waa ka tegey wanaxnu annaga ataarikuuna kuma ka tagaan nahay ilaa waktigii sakidna aan caroonno ma wax kale kuu qoray limaa miya sax wey waa fiicanta limaa waxay sakidna aanu caroonno wanaxnu annaga alaakiduuna kuma qaataan nahay limaa waxay radiina aan raalli ka noqonana annagaa qaadana waa kunaa waxaan ahayn annagu alla imanayna kuwa midigta galay id altaqaynaa cadowga markii aan kulannay wa kaana waxay ahaayeen alaysariina kuwa biixda galayna banuu abiyina ilma adeertanaday ahayn hee dagaalaan gallay haddii aan dagaal galnay midigtaan galnay reer beni tagliib awi midigtay ku jira qoladii reer beni tagliib ilma adeerada ay ahaayeenna bidixda ay galeen labadaa meelaan kala galnay qolo walba wixii ay soo qabatay yuu rabaa inuu sheego wakunaa waxaan ahayn alaymaniina kuwii midigta galay ayaan ahayn dagaalka idaa waktigii iltaqaynaa cadowga aan la kulannay wa kaana waxay ahaayeen alaysariina kuwa bidixda galayna banuu abiina aabbahana wiilashi ilma adeeradii buu u jeedaa haddii aan dagaalka sidaa u gallay fasaaluu ilma adeero way weerareen sawlatan weerar ayay weerareen fii ma ruux bayna weerareen yelihim ayaga ku xigo ka soo horjeeday wasulnaa annaguna waan weerarnay sawlatan weerar fii man qole yeliina annaga naga soo horjeeda ayaan weeraray fa aabuu ilma adeer waxay la noqdeen binnihaabi xoolo la boobay iyo wa bisabaaya islaamo iyo la qafaashay wa ubnaa annaguna waxaan la noqonnay bilmuluuki boqorra musafadiina xaal ay yihiin kuwa xarka bir ee lagu xirxira kulaha hee qolo meenay ka gashay soo maha ilma adeeradii qoladii ka soo horjeeday weerareen annagana kuwii naga soo horjeedaan weerarnay ilma adeerada he mooryaan ahaan iyo waxay ahaayeenba xoolo iyo waxanay boobeen kulaha islaamo iyo waxanay isku xirxirteen annagana boqorro maahina wax kalaba ma aanna faadinin fasaaluu way weerareen ilma adeeradii sawlatan hal weerar ayay weerareen fii man qolayna weerareen yelihim ayaga ku xigay wasulnaa annaguna waan weerarnay sawlatan weerar fii man qolaan weerarnay yelihiina anagu xigay fa aabow ilma adeeradii waxay la noqdeen binnihaabi xoolo la boobay iyo wa bisabaaya qola la qafaashay carruur iyo ilmo iyo iyo haween iyo waxaas la qafaashay wa ubnaa annaguna waxaan la noqonnay bilmuluuki boqorraan la noqonnay musafadiina xal ay yihiin boqorradaasi xarka bir ee kuwa lagu xidhxidhay ilaykum ya bani bakrin ilaykum alamaa taclamu alamaa tacrifuu mina alyaqiina reer bani bakar uu mogta u gabyayoo u goodinayay boqorka meeshiisa isugu yimaadeen dad u ka hayay boqorka ilaykum naga leexda yaa bani bakrin reer bani bakarow ilaykum naga leexda alamaa tacrifuu miyaydan garanaynin midnaa xagga naga alyaqiina dhabta miyaadan ogeen alamaa tacrifuu miyaydan ogeen minaa annaga xaaluu ka ahaaday iyo minkum idinka xaggiinna ka taa'iba ciidamo yadtacinna isdurayo wayartamiina isganganayo hees waa isnaqaananimayo intaasaan dagaalanay waxaan idinku dhignay waa ogtihiin marka inaa xarbulbasuusaanu kusoo dagaalanay oo hilfaha isku soo qaadnay oo aan idin jebin jirnay markaa naga leexda ilaykum ismulficli baa la yidhaahdaa bimacnaa tanaxa ayay macnaheeda qabtaa ismulficli ismulficlu amar weeye weliba waa murtaj waa manquula la yidhaha meelaa laga keenay والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بل هنار صغين ويعمل عن الخفل إن مالك وركيسي واي ilaykum leexda yaa bani bakrin reer bani bakarow ilaykum naga leexda alamaa tacrifuu miyaydan ogeen minaa xagga naga xaal uu ka ahaaday alyaqiina dhabtasu ma taqaanidiin alamaa tacrifuu miyaydan garanaynin minaa xagga naga xaal uu ka ahaaday iyo wa minkum idinka xaggiinna ka taa'iba ciidamo ciidamada oo yadtacinna isduri jiray oo weertamiina isgani jiray calayna albaydu walyalabu lyamaani wa asyaafun yaqumna wayanxaniina calaynaa korka naga ayuu ahaaday albaydu koofiyad bireed iyo walyalabu khamiis bireed alyamaani yaman lagu sameeyey iyo wa asyaafun seefaf oo yaqumna marna toosayo wayaan xaniina marna laabmayo halkan laga bilaabo ilaa waxoogaa wuxuu doonayaa inuu ka hadlo dagaalka marka ay dagaalamayaan waxa ay ku dagaalamayaan iyo waxa ay u dagaalamayaan rimahaasuu rabaa inuu sheego hee waxaan ku dagaalamaynao hub ahaan aan u wadanna seefaf iyo warmo iyo farda khatar iyo waxanaan horta ku dagaalgelaynaa marka hore maxaa u dagaalamaysaa islaamo wan wanaagsanaan qabnaa kuwaanaan leenahay armaa la bililqaystaa oo qolo kale ay kaxaysataa kaasa u daga waxaasuu soo wadaa iska jaahili calaynaa korkanaga ayuu ahaaday albaydu bayd ba'da marka la fadxiyo koofiya bireedda weeyaanoo madaxa la gashay lagu dagaalamo calaynaa korkanaga ayuu ahaaday albaydu koofiya bireed iyo walyalabulyamaani yalabka laba macnaba waa lagu fasiraa khamiis bireedka yalab waa la yidhaahdaa waxaa kaloo yalab la yidhaahdaa koofiyad bireedda migad loo hoos dhigayo madaxa lagaga hoosaysiinayana yalab waa la yidhaahdaa labada macnaba waa lagu fasiri kara calaynaa korkanaga ayuu ahaaday albaydu koofiyad bireed iyo walyalabu koofiyad bireedka kii loo hoos dhigayay alyamaaniy yaman loo nisbeeyey ama walyalabu khamiis bireed alyamaaniyu yaman loo nisbeeyey iyo wa asyaafun seefaf alyamaani ma maqashahe yamanun aliftan kuma ay jirina xaggay ka timi yamaniyun in la yidhahdo soomahe nisbada markeedaan ogaan doonaa dhowr ismi baa sidaa la yeelaa wa asyaafun seefafna waa nagu sugan yihiinoo waan wadanaa seefafkao jilicsan kulaha saa marka la yidhahdo marna waa toosaya marna waa qalqalloocanaya ama marna waa caadi marka lagu dagaalgalana afkay ka jijabayaan seefaf kalaa lagu soo garaacay iyo khamiis bireede iyo wa asyaafun seefafna korkaa nagay ahaadeen seefafka oo yaqumna mar toosayo wayaan xaniina marna laabmayo calaynaa korka naga ayuu ahaaday kullu saabiqatin duruucun khamiis bireed kullu duruucin duruuc dhammaanteedoo saabiqatin dhaadheer waaweyn bilaasin birqiyo ififi taraa aad arki taxta nitaaqi guntiga hoostiisa waxaad ku arki lahaa duruucda xaal u sugnaaday quduunan laablaab yacni wuxuu leeyahay khamiis bireed waaweyn ayaan leenahay khamiis bireedkaan meeshan aan ka guntisannahay hoosteeda wuu ka laablaaban yahay muxuu la laablaaban yahay de waa weyn yahay ruuxii dabuu ka dheer yahay waa la soo laabay marka laablaabaad arkaya meelahan uu isaga laablaaban yahay saasuu u wadaa alaynaa kolka naga ayuu ahaaday kullu saabiqatin kullu duruucin khamiis bireed dhammaantii saabiqatin waasicaho waaweyn binaasin ififayoo birqaya tanaa ad arki taxta nitaaqi hoosguntiga hoostiisa waxaad ku arki lahaa duruucda xaalu u sugnaaday quduunan laablaab ayaad ku arki idaa wudicat cani alabطaali yowman ra'ayta lahaa juluuda alqowmi juunan idaa wudicat marka laga dhigo duruucdii weeye cani alabطaali geesiyaashii marka laga dejiyo yowman maalin ra'ayta waad arki lahaa liajlihaa duruucda darteeda waxaad arki juluuda alqowmi qolada harko haragooda waxaad ku arki juunan madow yacni wuxuu leeyahay raggii geesiyaasha ee khamiisbireedka qabay haddii khamiisbireedka laga siibo ragga dushiisay ku mirireen oo ragga dushiisii baan midhow ku arkaya mirirkii oo ka muuqda oo maxay ugu mirireen ee shan bilood lix bilood ay qabeen kula hawayeen iska siibin marka waa ku mirireen in badan ay qabeen ku wada dagaal ay ku jireen idaa wudicat marka la dejiyo khamiisbireedka canil abdaali geesiyaasha laga dejiyo yowman maalin ra'ayta waxaad ku ogaani lahaa khamiisbireedka dartiisa waxaad ogaani juluudal qowmi qolada harkahooda juunan madow ayaad ku ogaani kaana guduunahunna mutuunu gudrin tusafiquha ariyaaxu idaa jarayna kaana guduunahunna khamiisbireedka laablaabkiisa waxaad moodaa mutuunu gudrin balliyaalo dhabarkood balliyaasha oo tusafiquhaa ay ku dhabatay arriyaaxu dabeele idaa jarayna dabeeshu marka ay soconi yacnii khamiisbireedka dushooda berberiq iyo ifitaan ayaa ka muuqdaayo way laablaaban yihiin marka meel laftooda waa laablaaban yihin laablaabanka markaa sidaa u fiirso quruux ifayso oo waxay la mid tahay balli biyoo buuxa oo dabeel ay kormartay hee dabeesha sharax sharax u yeeli biyihii moogtahay noocaasoo kalea ka muuqtuu ku wadaa kaana guduunahunna khamiisbireedka laablaabkiisii waxaad moodaa mutuunu gudrin balliyaalo dhabarkoodaad moodaa balliyaasha oo tusafiquhaa ay ku dhobani alriyaaxu dabeelaha idaa waktiga jarayna dabeeluhu ay soconayaan wa taxmiina hadaata rawci jurdun wa taxmilunaa way dhihi jireen urifna lanaa laqaa'ida waftuliina wa taxmiina waxaana ilaalini ama wa taxmilunaa waa ka fiican waxaana qaadaya hadaata rawci argagaxana dagaalka maalinkii waxaana qaadi jurdun fadda tin yar ah fardaha oo curifna la yaqaana lana annaga naloo yaqaano fardaha oo naqaa'ida lasoo furtay oo waftoliina la goriyey yacnii waxaan daga waxyaabihii dagaalka ay ku gelayeen buu wadaa wuxuu ka soo hadlayay laba arrimoo seefaf ay dagaalku gelayaan iyo khamiis birood ay dagaalku gelayaan iyo koofiyad bireedka iyo waxyaabahaasi arrin labaad oo dagaalka la galnaa waa farda fardahaasi kan yar weeyaan oo faras noociisii ficnaa ayaan dagaalka la galnaa jurdi wey fardahani annagaa nalagu yaqaanaa reer beni taqliib haddii aan nahay reer bani taqliib fardahoodii la yaqaana caanka ahaa wey kow aaniyan fardahan kulaha warwada lagu dagaalami jiray mar waana laga dhacaa mar annagaa soo dhacnaa soo ceshannaa waka laakiin waagii ay dhasheen iyo hooyadoodii laga gurinayay annagaa dhalinay annagaana ka gurin annagaa lahaan jirin marmaraana laga dhacaa laakiin haddana waa ka soo ridana sida ayuu jireen yani dagaal ujoog waa ku wadaa wa taxmilunaas ruuxa marka uu is-ammaanayo waxaa lagu yaqaanaa cidda ka soo horjeeduu ammaanaa yani ciddaasi cid khatar waay wax lala dagaalami kara maaka annagaa ka adkaanay macnaheedu muxuu noqonahay ciddaa khatarta annagaa kasii khatarsan laakiin cidda kaa soo horjeedo haddana cayso khalaas waay adaa iscaynaya waxba mugtiid qola liidato fuleeye aan maanta dagaalano waa fijaabay aad tiraahdo y waxba mugtiid aad laftaa fulay kalaa tahay ee qolada horta waa inuu ammaanaan jiraalaan mar bayna dhacaan oo laftoo waa naga adkaadaan marmar marna waa ka adkaannaa cantara binu shadaad baan ku bari doonaa sidaasi nin uu dilayu ammaanaya marka hore uleeyahay kaalin geesi nin dheer deeqsi askaale arag wax lamid a usan jirin kaasaan usoo degay markaasuu qosle kulahaa waa dili wa taxmilunaa waxaana qaadayaa gadaata rawci argagaxa maalintiisa jurdun khuyuulun farda jurdun ee tin yar ah fardaha oo curifna la yaqaana lana annaga naloo yaqaana reer beni taqliib haddii aan nahay fardaha oo naqaa'ida lasoo furtay qoladanaa naga dhacay waa kasoo furanay haddana jamcu naqiida naqiidadana wixii lasoo furta wey fardaha oo waftuliina naloo guriyey annagaa hooyooyinkoodii ka gurin u ujeedaa oo markay dhasheen annagaa soo barbaarinay waradna dawaarica wakharajna shucfan kaamhaalina saaci qad balina waradna fardahani way arooreen dagaalkii bay ku arooreen dawaarican xaal ay yihiin kuwa dirici qabo wakharajna way soo baxeen shucfan xaal ay yihiin kuwa basaasan oo kaamhaali rasaayici maarta oo kale la mid ah maarta oo qad baliina baaliyowday oo midhidhayo in bada meel taali fardahan markay dagaalka gelayeen ayagoo quruxsan oo dhaqanoo xataa khamiis fardaa laftooda khamiis bireed nooc gaaray loo heli jiray kaasuu ku jeedaa dawaaricda duruucdii iyo khamiis bireedka ahayd ee fardaha loogu talagalay ayay qabeen oy dagaalka ku galeen waana quruxsanaayeen haddii ay dagaalameen dagaalka ayay ka soo baxeen ayagoo basaasan oo wasakaysan oo lagu dagaalamay ay soo baxeen oo waxay la mid yihiin maar meel taalle in badan oo roob iyo wax uu ku da-ay oo midhirtay oo midoobaatay taasay u ekaadeen waradna way arooreen fardahaasi dawaarica xal ayihiin kuwa diricyo qaba wa kharajna dagaalkii bay ka soo baxeen shucsan xal ayihiin kuwa basaasan ka amhaali rasaayici maarta oo kale xal ay la mid yihiin maarta oo qad baliina baaliyowday oo in badan meesha taallay wariثnaahuna can aabaa'i sidqi wanuriثuhaa idaa mutnaa baniina wariثnaa waan dhaxalnay huna fardahani can aabaa'i sidqi runta aabbayaasheedii ayaan ka dhaxalnay wanuriثuhaa waxaan dhaxal siinayn idaa mutnaa marka aan dhimanana baniina wiilashana baan dhaxal siinayn he annaga awowye iyo aabbayaalaan ka soo dhaxalna kuwaha aabbayaashana aabaa'i sidqina loo yaqaanaayo waa aabbayaal run lagu yaqaano xagga qowlka iyo xagga ficligaba run waxaan ahayn ma sheegaan waxaasaan samaynaynaa khalaas waaye ficli haddii laga doono iyo dagaal iyo wax la mid a horay ka gelaya raggaasaan ka soo dhaxalle waa raggu shalay soo tirinayay annagana he wiilashaan noocaan rabnaa inaan dhaxal siino kuwaha markaan dhibannaa iyagana uga tegey warisnaa waan dhaxallay hunna fardahaasi can aabaa'i sidqin runta aabbayaasheedii ayaan ka dhaxallay wanuriu waan dhaxalsiinaynahaa fardahaasi idaa mitnaa marka aan dhimano mitnaa mutnaa laba ogaan jirtaa colaalkeeda marka la ogaan doona insha allah idaa mitnaa marka aan dhimanno baniinaa wiilashannadaan dhaxalsiinay calaa aaaarina biidun xisaanun nuxadiru an tuqasama owtahuuna akhadna calaa bucuulatihinna cahdan idaa laqowka taa'iba mucliniina latastalibunna afraasa wafiida hee waxay ku dagaalgelayeen ayuu sheegay khamiis bireed seefaf koofiyad bireed farda intaanaan ku dagaalgelin maxaa u dagaalamaysaa waxay u dagaalamayeen inuu rabaa inuu sheego calaa aahaarinaa gadaashannada waxaa ku sugnaaday biidun gabdha cadcadoo xisaani weyn wanaagsan oo nuxaadiru aan ka digtoonnahay an tuqasama in la qaybsado owtahuuna ama ay dulloobaan hee waxaan u dagaalamaynaa gabdhaan difaaci hayna gabdha wan wanaagsan oo qurquruxsan oo baniitaqiba kuwaanaa naga dambeeya kuwana waxaan ka baqaynaa inuu ka digtoonahay in la qaybsado oo hadhow intaa gacanta lagu dhigo la adoonsado khalaas qolalka annagana aan ceebowno taasaan ka baqaynaa kulahaa calaa aahaarinaa gadaashanaday ku sugnaadeen biidun nisaaun gabdha biidun cadcad xisaan biidun jamcu abi baydaawi biidun cadcad xisaanun ewan wanaagsan oo nuxaadiru aan ka digtoonahay an tuqasama in la qaybsado ow tahuuna ama ay ay khud ay ay dulloobaan akhadna way qabteen gabdhahaasi calaa bucuulatihinna raggooda waxay ku qabteen cahdan ballan ayay ka qaadeen idaa laaqow marka ay la kulmaan kataa'iba ciidamo muclimiina iscalaameeyey latastalibunna inaad qafaalanaysaan afraasan farda iyo wa biidan seefaf cadcad iyo wa asraa kuwa la qafaashay oo muqaraniina la xihay filxadiidi biro lagu soo xihay yani wuxuu leeyahay gabdhahaan maalin markaan guriga ka soo baxaynin dagaalka soo aadayni islaam walba ninkeeda yay la soo ballantay waa inaad guriga keentaa faras aad soo dhacday muxuu ahaa seef aad dadkaa ka soo qaaday iyo rag aad isku soo xirxirtay oo soo qafaalatay w haddii kale miya agtayda kugu arki karo ballantaasaa rabnaa inaan finula akadna way qaadeen calaa bucuulatihinna raggoodii waxay ka qaadeen ahdan ballan idaa laaqow marka ay la kulmaan kataa'iba ciidamo muclimiina iscalaameeyey geesiy geesinimo ku calaamaysan marka ay la kulmaan latastalibunna in aad eed latastalibunna inaad soo qafaalanaysaan afraasan farda iyo wa biidan seefaf cadcad suyuufan biidan seefaf cadcad iyo wa asraa rag la qafaashay muqaraniina lagu xidhxidhay fi lxadiidi bila lagu soo xidhxidhay taraana waad arki ninhuni waadna arki baariziina xal annahay kuwa bannaanka jooga wa kullu xayin qolo kastana qad ittakhaduu way samaysteen makhaafatana liajli makhaafatina cabsi ay naga cabsanayaan darteeda qariinan saaxiibbay samaysteen yacni wuxuu leeyahay bani aadamka oo dhan way xisbi xisbi bay noqdeenoo way iskaashadeenoo qoloqolay isugu duubeen waree hebel iyo ree hebel aan saaxiibno colaada iyo dagaalada aan iska difaacno aan iskaashano isla markaa haddana meelo hulaanoo la arki karin waxaasay degaan annaga miya bannaankaan degannahay cid aan ku darsana inaanan laba arko waxna taaban karana laba arko saas u jeeda taraana waana arki baariziina kuwa bannaanka degan xaal aan nahay wa kullu xayin qabiilo kastana qad ittakhaduu waxay samaysteen makhaafatana liajli makhaafatina cabsi ay naga cabsanayaan darteeda qariinan saaxiibbay samaysteen kulaha reer bani taqlibar sidaan isu difaaci lahayn shan iyo lix qabiil ha isku darsanto idaa maa ruuxna yamshiina alhuweyna kama darabat mutuunu shaarimiina beydkaasuu soo dhexgeliyay inuu dambisiyaa ficnayd beydkii hore idaa maa ruuxna gabdhuhu markay carraabaan yamshiina xal ay soconayaan alhuweyna tartiib ay u soconayaan tadribu mutuunuhum dhabarkooda gariiraya kama kama daraba siday u gariirto mutuunu shaaribiina kuwa khamre cabay dhabarkooda siduu u gariiro yacni gabdhaha casarkii marka ay sii carraabaya gabdha buurbuuranaya waxan wan marka dhabarkoodaa dhaqdhaqaaqa kulaha marka ay soconaya waa tartiib bayna u soconaya oo waxaad moodaa nin khamre cabay oo dhacdhacay oo kale ayay u soconaya ilaa ma ruuxna marka ay carraabaan yamshiina xaal ay yihiin kuwa soconaya alhuweynaa tartiib u soconaya waxyaabaha ay gabdhaha ku ammaani jireen ayay ka mid tahay tartiib socodka gabadhu inay degdeg iyo lugaha dabamarinin durba caybay ahaan jirtay bilficlina afi fiican maaha inay aad u degdegto haddaba marka kacbada la joogo bayna safaa wamarwa ayagu sacyi male mugta islaama inay socdaanaa la rabaa ragga waa waxa ordayo marka islaama inay tartiibsadaanaa la rabaa carabtii horena sida ayay ahaan jirtay isku ammaani jireen acsha laftiisa waa ku mari doontaa wadic hurayrata ina ragba murtaxilu وهل تذيق وداعا أيها الرجل خراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهويناء تمشي الهويناء كما يمشي الوجل وحلو غلاه ترتيبا أسعوتها سيدا الروح لغها حنونا دوبنا كل حسنها سيدا أسعوها كلا أسعوتها كلها هل لغها قول أحكا جاجة دوبنا واتكو سعودها هذا ما سعود كرتي سيدا سيدا ميت أسعوتها إلا ما الروح لقبناها مركا يا عراء يمشينا حال أيك وسعونا يا الهويناء ترتيب أسعونا كما ضربت kaafkaasi maada ku jirtaa masderiye weeye id daraba masderka laga soo xarinayuu jaraya jara majruurkana wuxuu nacti ka yahay masder maxduuf ah masderka maxduufkeena ficli maxduuf ayaa ku camal falaya wuxuuna noqon lahaa idaabay jawaabkeediina wey idaa ma ruuxna marka ay carrabaan yamshiina xal ayay kuma soconaya weynaa tartiib u soconaya tadaribu waxaa dhaqdhaqaaqi oo gariiri mutuunuhunna islaamaha dhabarkoodii ayaa gariiri iddiraaban gariiritaan oo kaba darabad sida ay u gariirtoo kale butuunu shaaribiina kuwa khamro cabbay dhabarkooda siduu u gariiroo kale يقطن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا يقطن وحي قوضيان جيادنا فردها إنه قوضيان قبلها ويقولن وحي هذا لستم مبتهدين بعولتنا رقا نقي مبتهدين إذا لم تمنعونا هديدا الدفاعين horta fardahan ayagaa noo quudiyaayo guryaha markaan joogno guryaha ayagaa kaadiga islaamaha caadiga ah kaadigi jiray cawska waxay farsi soo gurayaan u keenayaan dagaalka markay aadaadayna ballanta ay qaadayaan waxaa ka mid ah haddaadanna difaacin oo qoladaasi ay meesha timaado ayagaan raacayna ragna noo ahaani maysa taasaan ka digtoonahaye hinda bintu cutbaba radia allahu canha maalintii uxud raggay daba socotay moogtahay abu sufyaan ee hogaaminaye qoladii gaalada ahayd radia allahu canhu waa soo islaameen wixii o dhan markii dambe gabayay ku daba qaadaysay oy daba socotay durbaan iyo waxaa islaama durbaan ay ku daba qaadayeen kii seefta ku horeeyaabay abudujaana madaxuu ka goyni gaari gabayadeeda waxaa ka mid ahaa نحن بنات طارق نمشي على النمارق وان تقبلوا نوع... نوعان ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وتقبلوا مفارق فراغ غير وامق يا هذا عرفتها خلاص ويرقى سراعين waxyaabaa ku tartiisiinayay yaquutna waxay quudiyaan jiyaadana fardaha naga quudiyaan wayaqulna waxay yidhaahdaan lastu ma tihidiin bucuulatana ragganagi ma tihidiin ilaalan waxay quudiyaan jiyaadana fardaha nagay quudiyaan wayaqulna waxay yidhaahdaan lastu ma tihidin bucuulatanaa ragganagi ma tihidin idaa lam tamnacuuna haddaydana difacayn idaa lam naxmihinna falaa baqiina lishayin bacdahunna walaa xayina gabdhuhu inay sidaa yidhaahdaan waa quman yihiin kulaha maxaa dhacay idaa lam naxmihinna gabdhaha haddaanan ilaalinin oonan difaacin falaa baqiina allow aanan baaqin noqoninba allow aan dunyadaba jooginoon halaagsanin lishayin waxba bacdahunna gadaashooda allow aanan baaqi u ahaanin walaa xayina allow aanan noolaanin marba gabdhaha haddaanan difaacin naftaba allah naga qaado adimnaa khaylanaa in lam tara waa soomahayna xasaan binu haabit fardahaba allah naga qaado kulaha adaadaan arag ayagoo maka ka dagaalamaya adimnaa khaylanaa in lam tarawhaa tutiiru naqca mawqicuhaa kada haddaanan kadaa ka dagaalamin fardahan ba allah naga abi sufyaan u gabhiyey waana dhacday markii dambe idaa lam naxmihinna haddaanan ilaalinin gabdhahaasi falaa baqiinaa allow anan baaqi u noqonin lishayin wax bacdahunna gabdhaha gadaashooda walaa xayinaa allow anan noolaanin ضعائن من بني جسمي بن بكر خاض بميسم حسبا ودينا قبلها دي قبل مي لسميهن ضعائنهن قبلها سي ضعائن قبل وي قبلها او من بني جسمي بن بكر جسمي بن بكر يكو افتر سدان قبل لميد ما خلطنا وحي كو درين بميسم قروح وحي كو درين حسبا اصل وراك iyo ودينا دقن وراكنا horta quruux meel bay u taalaa asal wanaagna hee taqlib taqlibay ku abtirsadaan dhaqan wanaagna xumaan laba soo agmaro dad fiican way ku wada dacaa'inuhunna gabdhahaasi dacaa-inu gabdho weeye oo min bani jushami bni bakrin jusham binu bakar xaggiisa ka ahaaday khaladna gabdhahaasi waxay ku dareen bimiisamin qurux waxay ku dareen xasaban asal wanaag iyo wadiinan dhaqan wanaag ayay ku dareen wamaa manacaa dacaa'ina mithlu darbin taraa minhu sawaacida kalqulina wamaa manaca maba difaaco adacaa-ina gabdha ma difaaco mithlu darbin ganac wax lamid ah tanaa xaal aad arki mithlu darbin darbiga oo tanaa aad arki minhu min ajlihi darbigaa dartii asawaacida dhudhunka aad arki kal quliina qalabkii lagu ciyaaraya xaal uu la mid yahay yacni gabdha inaad difaacdo ma rabta ragga kaasoo unbaa gabdha lagu difaaca sidaasi u dhow xataa ma difaacayso intaas u wada sawaacidda waa dhudhunka gacanta quliinna waxa weeyaan qulatinti waa jamcu mudakar saalim ilxaqaadkiisi aan kusoo maraynay quladana waxaa la yidhaahdaa ul ay ku ciyaari jireen ciyaalku waxay samaynayaan ul yaroo gaaban god ay qodayaan saa u jeexayaan ul yaroo gaaban ayay dhex dhigayaan ul kale ay soo qaadayaan hoosta kiilin oo ku dhufanayaan ushay markay waxoogaa soo dhowaatay kor uga sii dhufanayaan taasaa qulaa la dhihi jiray haddaba ushaa kor loo tuuroo kale dhudhunka waa inuu noqdaa kulaha oo dhudhumada dadku waa inay go-aan markaasaa gabdho la difaaci karaa wamaa manaca ma difaacu ada'ina gabdho ma difaaco milu darbin garaac wax la mid ah taraa garaaca oo taraa aad arki minhu min ajlihi garaaca dartiisa asawaacidda dhudhummadii aad arki kalquliina qalabkii lagu ciyaaraya xal ay la mid yihiin dhudhummadaasi kaannaa wasuyuufu musallalaatun waladna annaasa durran ajmaciina kaannaa annaga walxaal asuyuufu seefafka musallalaatu kuwa la siibe ay yihiin waladnaa inaan dhalnaad moodaa annaasa dadkiiba annagu inaan dhallay durran dhammaan ajmaciina dhammaantood kulaha marka la dagaalamayo seefafka ay siban yihiin oo mooryaal iyo balaayo ay joogto dadka dhan reer beni bakar ay sheeg reer beni taqliib ay sheeganayaan annaga hoosta naga soo gelaya inaan annaga dhalnaanood moodaa kulaha annagaa ilaalinayna intaasuu u wadaa kaanna annaga wasuyuufu musallalaatun ammaanta dee xadda haddii laga bixiyo lafteeda cayda isu bedilo way foolxumaani waxaa ka ficnaa nin yaa qolo la dagaalamay qoladii marka inay ilaa xad adkaadeenuu sheegaya waa dagaalan lakin ayagaa naga adkaaday markii dambe وكنا حسبنا كل بيضاء شحبة غداة عشية لقينا جراما وحميرا فلما قرأنا الربع بالنبع بعده ببعض أبد كيدانه أن تكسره لها واي هره وحين الله يوحي عن عبد ضرورة وكلو يسكسها لنيحي سيب جرام يا حمير مكان لكل أن أرنتا سوا بينه وذي كلها وليه ما اسكو قرعني أدان اسكو قرعني أشوى لي ويجبي ويدي أعطك هذا نمكي نما خطر أي نقطة سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا dar khamra dar waxaan ka waraabinay malakmood ayagana dar malakmood ay naga waraabiyeen laakiin ayagaa naga soo horbadan kula markii dambe fardaa wadana fardii baa hata annaga garow fardaa annaga wadana annaga garow aynu kula wanunkiru yawma rawci alwaana khaylina min atacni xataa naxsibu ljumna ashqara fardaha wadana midabkoodii aba garan waynayo fardihii cadcaddaa mid midowba way isu bedeleen kulaha diigii ku daastay iyo ammaantaasoo kale aya roon in laga adkaada iyo ina mar laga waxaasaa fiican laakiin haddii aad weligaas tiraa dadkaba annagaa iska leho waa addoonsanaa soconaya maaha kaanna annaga walaala suyuufu seefafka musallalaatin kuwa la siiba ay yihiin waladnaa inaan dhallaad mooda annaasa dadka annagu annagu inaan dhallay duran dhammaan ajmaciina dhammaan yudahduuna ru'uusa kamaa tudahdi hazaawilatun biadaxiha alkurina yudahduuna ragganaga way tuurayaan aru'uusa madaxyada ayay tuurayaan kamaa tudahdi siday u weynaan wilisay u tuurto hazaawilatun wiilal xoog badani alkurina kubadda siday u tuuraan biadaxiha bannaankeedana ay ugu tuuraan yacni wuxuu leeyahay hee niman ciyaartooy aho kubad meel garoon loo keenay kubadda sida ay u laadaan oy u tuuraan oo kale yaan madaxa ragga uga tuurnaa kulaha kow madaxii xagga ku dhacaya kubad la tuuraad u malayni intaas u jeedaa yudahduuna way wilaanwilinayaan shayga markay inta uu soo dhaco welibaa gadgadoomo weye tadahdiga yudahduuna way wilaanwilinayaanoo way tuurayaan arru'uusa madaxyada kamaa tudahdi sida ay u walaanwiliso xazaawiratun wiilal ciyaartooy ah alkuriina kubadda siday u wilaanwiliyaan biabdaxihaa bannaankeedana ay ugu walaawiliyaan garoonkeedi waay laqad calima alqawaa'ilu min macaddin idaa qubabun biabdaxiha hal bunida bianna qad calima waxay ogaadeen qad calima qori mise waqad calima waqad calima waxay ogaadeen alqawaa'ilu qabiilooyinkii waxay ogaadeen min macaddin reer macad xaggii xaal ay ka ahaadeen idaa buniya marka la dhiso qubabun qubada marka la dhiso teendhooyin marka la dhiso biabdaxihaa bannaankeeda lagu dhiso buniina la dhiso bianna annaga almuطcimuuna kuwa quudiya in aan nahay idaa qadarnaa marka aan karno wa anna annagu almuhlikuuna kuwa halaaga in aan nahay ida btuliina marka nala imtixaano wa anna annaga almaanicuuna kuwa diida inaan nahay limaa wixii aladna aan doonno wa anna annaga annaaziluuna kuwa dega inaan nahay bixaysu meel alla meen shishiinaan doonno wa anna annaga ataarikuuna kuwii ka taga inaan nahay idaa sakidnaa marka aan caroonno wa anna annaga alaakhiduuna kuwa qaata inaan nahay idaa radinaa markaan raadlin noqonno waana annaga alcaasimuuna kuwa ilaaliya inaan nahay idaa udicnaa marka nalaga amar qaato nala ateeco waana annaga alcaazimuuna kuwa go-aan qaata inaan nahay idaa usiira marka nala caasiyo yani wuxuu leeyahay ree macadoo dhan ba markhaati waxay ka tahay taladoo dhan annaga gacanta inaan ku hayno reer macaadina de waa carab carabtii mustacrabada la dhihi jiro dhan wey qoladaasa uu ka dhashay laqad cali waqad calima waxay ogaadeen alqabaa'ilu qabiilooyin waxay ogaadeen min macadin reer macad xaggooda xaal ay ka ahaadeen idaa qubabun idaa buniya marka la dhiso idaa qubabun biabdaxiha buniyana wuxuu ujeedaa marka la faantamayo oo meel inta la isugu yimaado qolo walba teendhooyin ay dhistaano gabayaagoodii iyo khatiibkoodii iyo ay keenaan oy faantamayaan hee faano idil iyo sharafoo idil annagaana loo ogol yahay waxa faantamaya dadka kale weeye annagu naloolama tartamo naloolama faantamo saasu ku wada idaa qubabun idaa buniya qad calima waxay ogaadeen alqabaa'ilu min macadin xaal ay ahaadeen idaa buniya marka la dhiso qubabun teendhooyin marka la dhiso biabdaxihaa bannaanadeedana lagu dhiso buniina la dhiso biannaa annaga waxay ogaadeen almutcimuuna kuwa quudinaya in aan nahay idaa qadarnaa marka aan kardho marka aan kardho waxayna inaan quda shilin inaanan la hadaynin waa ogyihiin wa anna annaga almuhlikuuna kuwa halaaga inaan nahay ida btuliina haddii nala soo weeraro haddii nala imtixaamo wuxuu jira haddii nala soo weeraro inaan wax halaagayno oo ciddiina soo weerartay ruuxna ayan uusan ka noqonaynin taa waa ogyihiin wa anna annaga almaanicuuna kuwa reeba diidaya inaan nahay limaa wixii aradna aan doonno waxaan doonno inaan diidi karno wa anna annaga annaaziluuna kuwa degaya inaan nahay bixaydu meel kasta oo shiina aan doonno meeshaan doonnaan degaynaa ree hebelaa meesha iska lahaan jiray yaa lagu soo dhawaanin iyo sheekadaan ma naqaano kula annaga meel kastaan degaynaa laa takibaadha iyo waxaas ma naqaano wa anna annaga alcaasimuuna anna annaga ataarikuuna kuwii ka tagaan nahay ya miya wa anna maanicuuna limaa yeliina ma qoray waa fiican yahay wa anna annaga almaanicuuna kuwa difaaca inaan nahay limaa wixii yeliinaa nagu xigo dadka nagu xiga annagaa difaacn haye idaa ma la biidu seefafka cadcadi zaayarad ay ka baxdo aljufuuna galka ay ka baxdo seefafka marka galka laga saaro la dagaalamayo dadka nala jooga annagaa difaacna wax kusoo dhawaan kara maaha male saas u jeedaa wa anna annaga alcaasimuuna kuwa ilaaliyaan nahay idaa uicnaa marka nala ateeco wa anna annaga alcaazimuuna kuwa go-aan qaataan nahay idaa usiinaa marka nala caasiyo beedka rusucihi wanashrabu waan cabaynaa idaa waradnaa marka aan aroorno almaa biyo aan ku aroorno waan cabaynaa safwan xal ay saafi yihiin wayashrabu waxay cabayaan hayrunaa annaga ciddaan ahaynna kadiran calow iyo watiinan dhoobay cabayaan hee balli yar ha lagu soo arooro soo maaha reer bani taqli maanta ma soo aroorayaan ha yaan lagu dhawaanin ayaga hama caba annagaa cabaynaa biyahoo saafia waxaan qasnay dadka kale cabayaan kulaha arfaan badana wanashrabu waan cabaynaa idaa waradnaa marka aan soo aroorno almaa biyahaan cabaynaa safwan xal ay saafi yihiin wayashrabu waxay cabayaan hayrunaa annaga ciddaan ahaynna waxay cabayaan kadiran calow bay cabayaan biyihii aan dhoobaynay iyo watiinan dhoobay cabayaan alaa abliq bani damaaxi cani canna waducmiyan fakayfa wajadtumuuna alaa abliq gaarsii bani damaax qolada la yidhahdo canna waxaad naga gaarsiisaa iyo waducmiyan fakayfa sidee baad wajadtumuuna nagu ogaateen labadaa qolaa dagaalanay bal weydii qola labadaa qola sida ay nagu ogaadeen nima khatara inaan nahay alaa abliq gaarsii bani damaax qolada reer bani damaax la yidhahdo waxaad gaarsiisaa canna xagga naga waxaad naga gaarsiisaa iyo waducmiyan qolada reer ducmi la yidhahdo kayfa sidee baad wajadtumuuna nagu ogaateen bal taa gaarsii alaa abliqa cani bujayra risaalatan wain kaana laa tujdi ilayhi ko a wuxuu ku caynaya ko kale islaamba bay ahaayeen wuxuu ku caynaya kolba madhabaad gashaa kulaha adig mar shaaficiyaad geli mar xanafiyaad geli mar maxaa dhacay qoladii wax lagu waqfaa iyo baa aduu fiirsani kulaha reer shaaficiya maanta wax lagu qafaa alshaaficiyaana adoo baa lagu arkay alaa abliqdana ku xasuusta alaa abliqa canii bujayran risaalata wain kaana laa tujdi ilayhi rasaa'ilu tamadhabta linucmaani bacda bni xambalin تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما عوزت كلمة آكل وما, وما اخترت الرأي الشافعي ديانة ولكن الآن تحظى لكن الآن تحظى إليه ما أكل مياه وحصاصة وعما قليل وعما قليل أنت أو مالك لو أتقلي دون تأكلها وقت لهم هذا هو حسب عايه abyaad bay ahayd qolaa isku cayna alaa abad waxay gaarsiisaa bani damaax qoladaasi canna waxaa naga gaarsiisaa iyo waducmiyan fakayfa sidema wajadtumuna nagu ogaateen idaa malmalku idaa saama marka uu daajiyo almalku boqorka saama marka uu daajiyo annaasa dadka khasfan dulli abaynaa waan diidaynaa an nuqira inaan qirno addulla dulli inaan qirno fiinaa dhexdana nin boqor ee dadka marka uu dullaysanayo maayo annaga nama dullaysan karo waana diidaynaa dagaalaan ka xignaa idaa malmalku idaa saama marka uu ku foofiyo yasumuunakum su-a alcadaabi aayad qur'aani ku aragteen idaa ma saama marka uu daajiyo ku foofiyo almalku boqorka saama marka uu ku foofiyo annaasa dadka khadfan dulli marka uu ku foofiyo abaynaa annagu waan diidaynaa an nuqira inaan qirno addulla dulliga fiinaa dhexdanada inaan ku qirno lana dunyaa waman amsaa calayha wanabtishu xiina nabtishu qaadiriina lana annaga ayay noo sugnaatay addunyaa adduunyada oo dhanba iyo waman qolada amsaa galabaysatay cadde calayha adduunyada dusheeda ku galabaysatay waxoo dhan annaga caleh wanabtishu waan qabanaynaa xiina nabtishu marka aan qabanaynana qaadiriina xalana annagoo qarayna ilaah ba wa iska dhigay adduunyada iyo cidda saaro horta nagaa iskale ciddaan doonaana qabanayna intaa ku ujeeda ya maya nasaara buu qoladaasuu sheegan jiray oo reer bani taqlib waagii hore waa carabti iyo nasaarowday ka mid ahaayeen lana annaga ayuu noo sugnaaday addunya addunya heena saasaan uma hadli jirin naftooda ciisa ana ana lahoo addoommo aan u nahay oo ilaahay waxaan bay sheegayeen annagaa adduunyada iska leh mayan hayni waa calaa madhabi fircoonu ku socdaa laga yaaba lana annaga ayuu noo sugnaaday addunya addunya annagay noo sugnaatay waman qolada amsaa galabaysatay calayha adduunyada wa nabtishu waan qabanaynaa xiina nabtishu marka aan qabanayn qaadiriina xal annaga kuba karaya bugaatan aalimiina wamaa ulimna walaakina sanabdau aalimiina bugaatan nusamaa waxaana lagu magacaabaa bugaatan kuba gardarooday bugaada oo aalimiina aalimiina walxaal maa dalamnaa cidnaba aanan dulminin walaakina annaga sanabdau waxaan ku bilaabaynaa aalimiina qolada aalimiinaan ku bilownaa yani wuxuu leeyahay bani aadamku waxay noo yaqaanaan reer bani taqlib miya waa qolo gardaran waa qolo dhaalimiin ee dadkay ku xadgudbaan wax jirana ma aha waxaasi been waaye oo maxaana loogu magacaabay dhaalimiin cid dhaalimiin inay noqon rabta aan ognahay oo inayna dulmi doonaan aan garanayn yaa kusii bilownaa kulaha reer hebel miya aha xoogaa kibira ka yar muuqda inayna dulmaana laga yaabaayo haddaba hilfahaan uqaadno hilfahaan u qaadi jiro saasaana loogu magacaabay bugaatan nusama dhaalimiina wamaa dalamnaana waa la sheegaa bugaatan nusama waxaana lagu magacaabay bugaatan kuba gardarooday oo dhaalimiina dhaalimiina walxaal maa dalamnaa annagu aanan cidina dulminin walaakina annaga sanabda'u waxaan ku bilownaa dhaalimiina qolo dhaalimiinaan dagaalka ku bilownaa mala'na albara xataa baaqa canna wamaa wamaa albaxri namla'uhu safiina mala'na waan buuxinay albara bannaankii baan buuxinay rag iyo awey ciidan ayaan ka buuxinay xataa baaqa ilaa u ciriiryamay canna annagu naga ciriiryamay wamaa ulbaxri badda biyaheedana namla'uhu waan buuxinaynaa safiinan doonni ayaan ka buuxinay kulaha banaanka meelaan kala joogsanaan weyne reer bani taqlib bani aadam kaleba xagga istaagayaan reer bani taqliba meelay kala istaagaan la baddana annagaa maraakiibka buuxinayna hal markab xataa carab oo dhan ma ayan lahayn markuu sidaa lahaa iska dhaaf taqlib iska dhaafe mala'naa waan buuxinay albara bannaankii ayaan buuxinay xataa baaqa ilaa uu ciriiryamay canna annaga ayuu naga ciriyan laba buur dhexdooda ay degaan markaasuu leeyahay adduunyadii naga ciriiryantay mala'naa albara bannaankii ayaan buuxinay xataa baaqa ilaa uu ciriiryamay canna annaga ayuu naga ciriiryamay wamaa wamaa ulbaxri badda biyaheeda ama wasatxulbaxri badda biyaheeda ya wanaxmi wax ka jir male wamaa ulbaxri waay badda biyaheedana namla'uhu waan buuxinaynaa safiinan dooni ayaan ka buuxinay idaa balaga radiicu lanaa fidaaman takhiru lahu ljawaabiru saajidiina idaa balaga marka u gaaro alradiicu kii la nuujinayay lanaa annaga xaal uu noo sugnaaday fidaaman gurin marka u gaaro takhiru way u dhicin lahu liajlihi kaa la guriyey aljabaabiru madaxdii ayaa dhici saajidiina xaalaygu waa sujuudaya kulaha wiil yar oo naaska la nuujiyo oo reer beni taqlib ah naaska maalinta laga gooyo madaxdoo idilaa isu imaani waa u sujuudi kulaha idaa balaga marka uu gaaro alradiicu ka la nuujiyo lanaa annaga marka xaal uu noo sugnaaday fitaaman gurin marka uu gaaro takhiru way dhici aljabaabiru madaxdii kibirka badneed ayaa dhici saajidiina lahu asagay u dhici saajidiina xaal ay yihiin kuwa sujuudayo abaali waalu bakrin wanaadow yaa lakandataa ajmaciina tanaadaa waxaa isu dhawaaqeen almiscabaan labadii miscab laba qolo waay labadaa jilib way isu dhawaaqeen waalu bakrin reer bakar qoladii u gabyayey wey qoladana way dhawaaqeen kula annaga naga baqayaan wanaadow way isu dhawaaqeen yaa lakandata kandow ajmaciina dhammaantiin yacni reer bakar iyo laba qoloo reer miscab la yidhaahdo yaa dhawaaqay waxay u dhawaaqeen bani kandow nagu soo darsama si aan isaga difaacano bani taklib afarta qoloba inay isku darsamaan ayay doonayaan yaa lakandata yaa xarfu nida laamta ku jirta laamulistiqaaa la yidhahda kanda mustaqaasu bihigii wey laam maftuuxa lagu jira ida stuqiita smu munaadan khufida bilaami maftuuxan ka yaala almurtada tanaadaa waxay isu dhawaaqeen almiscabaan labadii miscab way isu dhawaaqeen waalu bakrinna way u dhawaaqeen way dhawaaqeen wanaadow saddexdaba waxay u dhawaaqeen yaa lakandata kandow kandowna soo gaar weeye ajmaciina dhammaantiin fain fain naqlib haddii aan adkaanno fagallaabuuna kuwa inay adkaadaan dabeeca ay u tahay ayaan nahay qidman waa horeba wain nuqlad haddii nalaga adkaadana fagayru muqallabiina kuwa laga adkaan jiray ma nihin yacni wuxuu leeyahay haddii aan adkaanno dagaalka ku adkaanno he caadada na riwaayatani inaan adkaano caadi waayo waxa lala yaaba maaha haddii nalaga adkaado caado noo ma aha in nalaga adkaado hal maalin way dhici karta in waxoogaa ciidan naga maqan iyo waxay noqotaba laakiin in nalaga adkaado caado ma aha fain naglib haddii aan adkaano faqallaabuuna kuwa adkaada ayaan nahay khidman waa horeba kuwa adkaan jiraan nahay wain nuqlab haddii nalaga adkaadana fagayru muqallabiina kuwa laga adkaan jiray keyrkoodaa nahay nay lagama adkaan jirin wallahu aclam wasala allahu wasalam